الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaanu soo maraynay iyadoo laga hadlay dunuubtii wa annahu laa yakfuru axadu bidanbi min ahli lqibla qof ahlulqiblo ka mida inuusan ku kufrinaynin dembi uu sameeyey oo taana aanu niro sheekhu wuxuu ola jeedaa raddi ila radinayo ahlusunna waljamaca ay ku radinayaan qolyinkii khawaarijta ahaa ee iyagu odhanayeen qofka haddii uu la yimaado kabiira kufri buu ku dhacay muctasiladuna ay yihaahdeen kufri ma aha laakiin iimaanna ma laha kufrina ma gaarsiisna mansilo udhexaysa weeyaan bayna almansilatayn labadaa boos buu udhexeeyaa ahlu sunna waljamaca iyagu laakiin waxay qabaan hadduu qofku kabiiro ku dhaco inuusan kufrinaynin dembigana sidaan ognahay waxaa loo qeybiyaa labo kabiira iyo sagiira allahna qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum ila lamam waatay aayaddii kalena ahayd axaadiis badanna way tilmaamaysaa majtunibat ilkabaa'ir xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee isaguna saxiixa ahaa iyo keyrkiisa ayaa tilmaamaya hadduu qofku kabaa'irta ka fogaado sakhaa'irtii alle waa u dhaafaya subxaanahu wa tacaala liajli kabaa'irta uu ka fogaaday darteeda sakiiro iyo kabiiro toona qofka muslimkaa laguma gaalaysiin karayo dhanka kale dunuubta waxaa loo qeybinayaa dembi qofka haddii uu la yimaado uu kufri ku dhacayo iyo dembi uusan qofku qofku kufri ku dhacaynin dunuubta qofka uu la imanayo qaar baa kufri gaarsiisan qaarna kufri ma gaarsiisna waa ka sokaysaa sidaa darteeda qofku inuu yidhaahdo dembi walba qofka muslimka wax islaamnimadii ka saari kara ma laha taana waa wax aan wanaagsanayn maxaa yeele waa arrintii murjicada ay ku dhaceen oo yidhaahdeen iimaanku qofka haddii uu la yimid oo islaamnimo uu la yimid markaa dabadeed dunuubta uu ku dhacaa wax dhibaato le maaha yidhahdeen sida qofka markuu gaalka yahay hadduu macaasi la yimaado gaalnimo gadaasheeda wax ka dambeeya aynan u jirin arrintaa iyada ah war wanaagsan ma aha haddii loola jeedo sakhaa'irtii nacam haddii loola jeedo kabaa'irta qeybo ka mid a nacam gaalaysiin mayno laakiin dunuubtii qaar baa qofku gaalnimo ku dhacaya cala tuul taariku salaadnimadii oo kale waa dembi weeyaan waa macaasi weeyaan qofka la yimaado kufri buu ku dhacayaa maxaa yeele nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam alcahdu aladii baynana wa baynahum alsalaa faman taraka asalaata faqad kafar iyo gayra dalika min aladila soo aroortay oo nebigu uu ku tilmaamay salawaatu اllahi wasalaamu calayh wa ana shuhadaa axyaaun cinda rabbihim yursaquun sheekhu wuxuu yihi wa ana shuhadaa qolooyinkii shuhadada ahaa axyaaun waa nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa yursaquuna laga risqi siinaya aayaddii fii suurati ali cimraan ku jirtay yaa rabbi sidaa ku yidhi subxaanahu wa tacaala shahiid yaa la dhahaa qofka ku dhinta macrikada iyo dagaalkay isaga soo horjeedaan dadka muslimiinta iyo gaaladii kaasaa la yidhaahdaa haddii qolooyin muslimiinta ka mida ay diidaan waajib waajibyada ilaahay uu faray subxaanahu wa tacaala qolada la dagaalamaysay kasoo horjeeda markaasi iyaguna waa shahiid weeyaan sida ahlu riddadii oo kale shahiidka ummaddan iyadana intaa keliya ma ahe waa badan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa asxaabtiisa weydiiyey isagoo odhanaya shahiid yaad u taqaanaanoo waxay yidhaahdeen kan seefta gaalada iyo islaamku markay dagaalamayaan ku hoos dhintaan la yidhaahdaa nebigu wuxuu yidhi hadday sidaa tahay haddaba shahiidka ummaddan iyadaa waa yaryahay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr qof buu tilmaamay kuna tilmaamay inay shuhado yihiin qofka biyaha ku dhintay baa la mida qofka dabka ku dhintay baa la mida haweenaydii uurkeeda ku dhimatay ama umul raacday baa la mid ah daacuunka qofkii uu dilay baa la mid ah wagayri dalik dadka noocaas oo kale shuhado weeyaan laakiin shahiidnimadii baa maraatib leh shahiidka laga hadlaya waxaa loola jeedo waa kan ku dhintaa dagaalka ay muslimiinta iyo gaaladii isaga soo horjeedaan waa kan ay ka ratibmaysta axkaamta sharciga ee ah inaan la dhaqin oo dharkiisii uu ku dhintay ay kafan u ahaadaan dhiiggiisaana aan la taabanin salaad janaaza a lagu tukan maayo goobtu ku dhintay baa lagu duugaya lagu aasayaa sidaas weeyaan kaasaa loola jeedaa meesha waxa laga hadlaya kaa weeyaan qolooyinka noocaas ahna su-aasha qabriga iyaga la weydiin maayaba su-aasha qabriga la weydiin maayo haddaba mar hadday sidaas tahay oo fadaaishaas ay leeyihiin qolooyinkan kale iyagu maxay yihiin maye shuhadadii waa intaasoo nooca kuwan laakiin waa ka sokeeyaan haba noqdaan hadday doonaan laakiin waa ka sokeeyaan waa ka sokeeyaan qolooyin baa iyagu waxay shahiidka ku tiriyaan qofka jacaylka u dhintay qofka jacaylka u dhintaa la yari waa shahiid shahiid maaha waxa arrintaa ku soo arooray tilmaamayaanna wax saxa ma aha nebigu waa lagu been abuurtay salawaatu اllah wasalaamu caleyh aa lagu been abuurtay shahiid ma aha laakiin nusuusta intaasay inoo tilmaantay aynu tilmaanay culimada islaamkuna waa bastiyaan oo kutubtooday kaga waramaan ka la tilmaamaya waa ka dagaalka ku dhintay weeyaan seefaha gaalada iyo islaamka ama xabadda gaalada iyo islaamka isaga soo horjeedaan kaasaa la yidhaahdaa ama qolooyin islaam ahoo diidan waajib waajibyadii islaamka ka mid ah sida qolooyinka ahluridda abubakar markuu la dagaalamaya shuhaday ahaayeen raggii la laayay saxaabada ah iyo taabiciintii kuwii la dilayna kafaro weeyaan waa murtadiin weeyaan maxaa yeele waajib ilaahay faray subxaanahu watacaala zakadii bay diideen qofka zakada diida salaada diida soomka diida iyo gayri dalika min alwaajibaat ilaahay uuna faray subxaanahu watacaala qofkaasi kaafir weeyaan farqi baa u dhexeeya qofka diidan iyo qofka cajzi oga tegay ama wahsi oga tegay iyo wixii la mid ah zakadii ma diidana laakiin waaba halmaamayba la dhihi maayo kufribu ku dhacay zakadii ma diidana laakiin inuu dib u dhigo oo maalin kale bixiyuu doonaya sanadkii kale ay ku gaartay ama sanadkii saddexaad bay ku gaartay waaba iska hilmaamayba qofkaa isaga la dhihi maayo kufribu ku dhacay laakiin markuu xusuustay dembi weyn baad ku jirtaa iyo kabiire waxo dhan hal mar wada bixi baa laleeyahy waxo dhan hal mar wada bixi intii o dhan isku soo dar hal mar wada bixi baa laleeyahy farqi baa udhexeeya marka qofka diidan iyo qofka wahsiga oga tegay arrintaa iyada ah wa ana shuhadaa qolooyinka shuhadada ahna axyaaun waa kuwa nool cinda rabbihim rabbigooda agtiisa yursaquuna laga risqi siinaya wa arwaaxu ahli sacaada qolooyinkii sacaadada iyo liibaanti sacaadadu waa guusha weeyaan iyo liibaanta qolooyinka shuhadada ka sokeeya ee iyagu akhyaarta ah arwaaxdoodii maxay noqonaysaa baaqiyatun naacima jasadka bini aadamka waxaanu ognahay laba shay weeyaan laba shay buu ka kooban yahay shay waa shay asal u jiray horay u jiray aanu niraahne dibna u jiri doona shayga kale laakiin waa shay taaric ahoo yimid shaygaa hore ay isdhex galeen haddana ay kala bixi doonaan oo waa maxay ruuxdii iyo naftii oo shay ah ruuxdii iyo naftii oo shay ah iyo waxaa dhinaca kale ah jasadkii jasadku wuxuu alle subxaanah wa tacaala uu ka abuuray waa caradan allana qur-aanka aayado badan buu inoogu tilmaamay waxaase ka mid ah aayaddii rabbi uu yihi minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taarata ukhra ya ayuha الnaasu in kuntum fii raybi min albacdi faina khalaqnaakum min turaab jasadkan caraa laga abuuray shayga labaad waa ruuxdii weeyaan oo lagu afuufay jasadkan markaasaa bini aadan socdo uu noqonaya siduu u socdo oo u ordayo yaa maalin sakaraad qabanaya xanuunsanaya ama isagoo iska jiifo oo sidiisii ah yaa laga saarayaa ruuxdii jasadkii oo bilaashaa meesha kusoo dhacaya jasadkii waa la qaadayaa haddii guriga laysaga daaya waa qofku waa dibiraya khalaas waa dilaacaya alla wuxuuna baray subxaanahu wa tacaala in la aaso caradii uu ka yimid baa loo celinaya god inta loo qodaa la gelinaya caradii maxay ku samaynaysaa alla subxaana wa tacaala siduu tilmaamay caradani way cunaysaa way baabi'inaysaa qad muxuu alla yihi subxaana wa tacaala alle markuu ka hadlayo subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamay ma tanqus اlardu minhum wcindana kitaabu xafiiظ naclam ma tanqusu minhum اlard waxaanu ognahay buu rabbi yidhi maalin walba iyo saacad walba caradu intay jirka ka cunayso bini aadamka kitaab xafiid ah baa rabbi ku qoray subxaana wa tacala agtiisa ahaaday idan haddaba jasadkii sidaasu u baaba'ayaa ma dhici kartaa ajzaadda qaarkeed inaysan baabi'in nacam ambiyadii oo kale nebigaa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadka saalixiinta ah qeybo ka mida nacam dadka caamada ah waa dhici karaysaa qofka xalaasha cuna waa la mid weeyaan ee ahlu taacada ah cibaadada badan waana wax mutawaatir ahoo la arkay weeyaan inaysan caradu cunaynin waa ka xishoonaysa walidaalika amarna lagu siiyey caloosheenna in la ilaaliyo waxa lagu ridaya maxaa yeelay waxa ugu horeeya sida xadiidku tilmaamay waxa weeyaan ee bini aadanka ura ee dilaaca waa calooshiisa weeyaan iyadoo xisaab rabbina ay kuu dheertahay subxaana wa tacaala sidaa darteeda way jirtaa qeybo bini aadankii ka mid ah oy ambiyadu hogaaminayaan jasadka bini aadanka inaysan cuni karaynin mar hadday sidaas tahay caradii ay sidaa u dhammaysay waxaa haraya meesha u dambaysa lafdhabarta lafta yar ee ku jirta ama dabagibin ha la dhaho ama dabadhicis ha la dhaho iyo wixii la mid ah halkaasaa haraysa halkaasaa ilaahay hadhow khalqiga ka abuuri doonaa subxaana wa tacaala taasi wax cuni karaya oo cara ma jirto inaba ha yaraatee waa wuxuu rabbi ugu talagalay subxaana wa tacaala arwaaxdii xaggee aaday marka alle subxaana wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay fii suurati lmutafifiin qolooyinka muminiinta arwaaxdooda waa la qaadayaa ilaa ciliyiin qolooyinka kaafiriintaana waa la qaadayaa ilaa sijiin ayaa la geynayaa ciliyiintu waa meel sare weeyaan waana jannada albaab looga furayaa qindiil iyo meel ayay ku hoyanayaan taxta alcarshi ah shuhadadii kuwii ahaa halkaasaa rabbi ku dhowranaya subxaana wa tacaala qolooyinkan kalena ciqaab bay ku jiraanoo rabbi ku ciqaabaya subxaana wa tacaala jasadkoodii ma la ciqaabayaa sida nusuusta qaarkeed laga fahmaya nacam waa la ciqaabaya nusuusta qaarkeed sida laga fahmayo waa la ciqaabaya sida damat lqabri oo kale qabriga laisku soo celinaya ee feeruhu isdhaafayaan markuu su-aasha ka jawaabi waayo iyo buruskan ay la dhacayaan ee weynanka badan ee nabiga inoo sheegay madraqada ah munkar iyo nakiir markuu su-aasha ka jawaabi waayo nacam ciqaabka waa la marsiinaya laakiin waxaa ciqaabka runta a maraya waa ruuxdii weeyaan iyadu maba dhammaanaysaba ma dhammaanayso marka tiibuu sheekha ka warramaya raxmat ullahi tacaala caleyh wa arwaaxu ahli sacaada qolooyinkii ahlu sacaadada ahaa ruuxdoodii baaqiyatun waa tii baaqi ah oo naacimatun iyadu necmaysanaysa ilaa yowmi wakhti inta laga gaaro yubcahuuna dadka la soo saarayo fii qubuurihim laga soo saari doono inta qabriyadooda laga soo saari doono halkaasay ahaanayaan ilaa yowma yubcauun inta ilaahay soo saaraya subxaana wa tacaala maalinta lasoo saarana kaanama inay hurdo laga soo kiciye maxaa yeelay su-aasha markuu ka jawaabo munkar iyo nakiir waa inoo iman doontaa ayaa waxay ku odhanayaan munkar iyo nakiir nim nawmata caruus seexo baa la leeyahay qof caruus aho sidiisii u seexo maxaa yeelay qof uu jecel yahay unbaa hurdada ka kicinaya oo reerkiisii markaa isugu horeysa nawmata caruus seexaa la leeyahay hadhow markuu kacana wuxuu odhanayaa man bacaanaa min marqadina haada isagoo indhaha rugruganayo sidii hurdo ka kacay oo kale ah yaa weylana maxay ahayd fii suurati yaasiin yaa naga soo kiciyey marqadkeennii iyo qabrigii aanu jiifnay saasay leeyihiin amaa kuwan kale iyagu maya shallay iyo hoog bay ku jiraan sheekha marka wuxuu yidhi halkaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nicmaynaya qabrigana waa siduu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ima rawda min riyaadi iljanna wa ima xufar min xufar innaar xufra inuu yahay iyo hog cadaabeed oo cadaabta hogogeedii ka mid ah iyo godadkeedii qabriguna ima inuu yahay rawda min riyaadi iljanna ama wuxuu noqonayaa beer ka mida beerihii jannada oo qofku loogu nicmaynayo daaqad baa looga furayaa jannadiiba halkaa oga soo udgeysa oga soo carfaysa naftiisuba halkaasay ku maqanta jasadku ma gelin laakiin arwaaxdu halkaasay ku maqanta hadhowbaa jasadkii iyo ruuxdii marka laysku soo celiyo calaa tuul u geli doonaa mar kale marka bini aadamku waa saddex martabo oo ruuxda keligeedii caruurta aynu dhali doonno ama dadku ay dhali doonaan iyo makhluuqaadka dhalan doona ruuxdoodu waa noosha alastu birabbikum qaaluu bala waagaasba way noolayd kadib alle subxaana wa tacaala markii hawshiisii ay dhammaato qofkan ee rixmka hooyadii uu galo ee cadki yaraa ee hilibkaa samaysmo yaa ruuxdii ay u imanaysaa rabbi subxaana wa tacala halkaasaa lagu afuufaya kadib taطawurkiibuu marayaa sagaalkii bilood iyo wixii lamida markay u dhammaadaan buu diinadan usoo baxaya sidaasuu ku dhammaanaya xayaatadii iyo jasadkii way isku soo laabteen hadhow bay imanaysa geeridii jasadkiibaa ruuxdii laga qaadanaya kanna waa la baabi'inaya caruu ku laabanaya ruuxdii weli waa joogtaa marka hadhow dambe haddana bacigii iyo qiyaamihiisa soo saaritaankii labadii baa isku laabanaya kadib baa janno iyo naar loo kala diraya oo macnaha sidan hadda aynu nahay ee jasadkeennu uu yahay ee caqligeennu yahay ayaa la noqonaya marka jannada la gelaya ama naarta la gelayo sidaas weeyaan macnuhu naacimo weeyaan waa tii nicmaysanaysa ilaa yowmi yubcathuun wa arwaaxu ahli shaqaawa ruuxdii arwaax jamcu ruux weeyaan arwaaxdii ahli shaqaawa ruuxdu maxay tahay wax la fahmi kara maaha imaamuna alqayim raxmat ullahi tacala caleyh kitaab dhan buu u alifay aruux la yidhaahdo culimada islaamku waa isku dayeen inay macneeyaan ruuxdii laakiin waxaad ogaataa rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa inoo tilmaamo wuxuu yihi wayasaluunaka can aruux maxaa la yihi ya qul aruux min amri rabbi wma uutiitu min alcilmi ila qaliila ruuxdan wax fahmi karaya ma laha bal adigu macnee hurdadan bini aadamka ay seexanayaan qofka intuu soo jeeda fiiri markuu seexdo fiiri xaaladiisa kala duwan fiiri wax aad fahmi karaysa ma ah qofkan isagoo meeshiisii jiifa oo sakaraad ah ood arkayso yuu afka kala qaadaya naftii baa ka baxday baa lagu leeyay jasadku waa jasadkiisii haddaad taabatay jasadkiisii waa sidii gacanta haddaad soo celisay waa sideedii laakiin waa jilicsan tahay oo nafba kumaba jirtaba wax is celinaya maahaba aawey rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wa antum xiina idin tanduruun wanaxnu aqrabu maxay ahayd ilayhi minkum walakin laa tubsiruun falowlaa ida balagat ilxulquum halkaa markay soo gaarto dhuunta idinkana aada hareero joogtaan aada daawanaysaan bal celiya tarjicuunaha in kuntum saadiqiin madaxweyne wey ha loo celiya nafti boqor weeyaan u celiya nafti miskiin weeyaan u celiya nafti miskiinnimada darteeda ugu naxariista maya wax celin kara ma laha waktigii waa dhammaaday khalaas weeyaan ruuxda marka ilaahay keliya unbaa garanaya wax aynu fahmi karayna ma aha markay jasadkan ka baxaysana wax la dareemi kara ma aha xarakaadkii jasadka unbaa istaagaya oo keliya wadnihii baa istaagaya maskaxdii baa istaagaysa dhaqdhaqaaqa bini aadanka istaagaya maskaxda weeyaana la yihahda meesha ugu dambeysa qofka bini aadanka xayaatada halkaasay kasii baxaysaa khalaas meeshaa way meesha ugusii dambeysa qalbiga hadduu istaagay iyo wadnihii uma waxa istaagaya isla markiiba waa waxa weeyaan maskaxda labadaasaana u dambeeya qofka bini aadanka waxay xayaato ku dambeysaba waxay xayaato ku dambeysaba wa arwaaxu ahli shaqaawati arwaaxdii dadka xuxumaana mucadabatun waa tii la cadaabaya ilaa yowmi اddiini la cadaabayo wa ana almu'miniina qolooyinka mu'miniinta ah yuftanuuna waa la fitnaynayaa oo la imtixaanayaa fii qubuurihim wa yus'aluuna waa la weydiinayaa mu'miniin keliya ma aha laakiin waxaa loola jeedaa mu'min iyo kaafir makhluuq oo dhan weeyaan jini iyo insiba ee laakiin kuwan gaalada ah haddii la weydiiya haddii kaleba yaa dan kale iyagu haddaanan la weydiin naarun bay geli lahaayeen munkar iyo nakiir haddaynan su-aal weydiinin xitaa naarun bay geli lahaayeen asalba baabkan iyagu baab u bilaabanba maaha maxaa yeele adduunkaba ehelba umaynan ahayn ee dadkii ehelka u ahaa ahl kelimatu taqwa ahlu lmakfiradi dadkii noocaas oo kale ahaa ama kelimatu laa ilaaha ila allah ehel u ahaa adduunkan markay ku noolaayeen dadkaasaa ilaahay imtixaanaya markay qabriga galaan iyaguna tafaawut weeyaan hadba siday ahaayeen maraatibtoodii ayay noqonayaan xagga jawaabtiina xagga jawaabihiina qofka markaa carabka ku hayn jirayee weligiiba aanan arrintaa iyada ah carabkiisu uunan ka qalali jirin khayr weeyaan waa u sahlanaanaysaa amaa munaafiqiinti iyo kuwii la midka ahaa maya maxaa yaele rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu inoo tilmaamay oo wuxuu odhanayay qofka marka qabriga la dhigo laba malag baa u imanaya munkar iyo nakiir la yihaahdo asmaadoodii miya mise waa sifaadkoodii waa maxal kale weeyaan culimadu ay ka hadlaan laakiin asmaadooda waxaana loogu sheegay munkar iyo nakiir maxaa yeelay wasfigoodi iyo tilmaantoodii iyo siday u eg yihiin yaa wax la inkiro ah kadibna qofka waxay weydiinayaan saddex su-aal oo wax ka sahlan aynan jirin laakiin sifadooda iyo tilmaantooda indhahooda waxa nebigu uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam midabkooda siduu u eg yahay iyo quwadooda intay la eg yihiin iyo waxay gacmaha ku wataanee garuumo ah qofka markuu arkuuba sasayaaba hadii adduunyadana loogu keeni lahaa laga yaabo inay naftu naga dhici lahayd qabrigaa loogu geynaya ugu imanaya qof walba ee dhintana waa u tegayaan iyagu badanaa marka rabbi baa iskale subxaana wa tacaala masalada iyada masale annaga noo taalla maaha oo malakulmowdka waad aragteen intaasoo qof buu mar keliya nafta ka qaadaya diyaarad buuxday oo laba boqol oo qof ay saarnaayeen ku dhowaad baa mar keliya dhacayso kulligood hal mar nafta ka wada baxaysa markaba intaasoo boqol oo qof ay saarnaayeen baa degaya kulli naftaa ka wada baxday baad maqlaysa ama boqolkiiba sagaashan waa dhinteen yaa ka wada qaaday malakumowd iyo intii la shaqaynaysay weeyaan sida rasuulka inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu alay ama alle inoo sheegay fii suurati ancaam markuu rabbi ka hadlayay haddaba marka qofka ay u yimaadaan saddexda su-aal ay weydiinayaan waxa weeyaan alle subxaana wa tacaala rabbiga wa ayo su-aasha labaad waxa weeyaan ma taqulu fi hada الrajul اladi bucitha fiikum su-aasha kalena waxa weeyaan diintiisay weydiinayaan qofka muminka ee intaba yaqaanay wuxuu leeyahay rabbigayna waa alle diintayduna waa islaamka nebigayguna kanna loo soo dirayna waa moxamed weeyaan huwa moxamedun rasuul اllah saasuu dhahaya salawaatu اllah wasalaamu calayh markaasay u leeyihiin iska seexo haddaba waanu ogeyn inaad ka jawaabayse seexo meeshaada halkaasaana qabriga looga furaya oo lagu leeyahay haddaadan ka jawaabi lahayn qabriga saasaa lagugu ciriirin lahaa halkaasaana dariishad naarta lagaaga furi lahaa lakin maanta waa ka badbaaday jannadaa lagaaga furaya albaab halkaasuuna ku raaxaysanaya marka halkaasuuna ku raaxaysanayaa oo ilaahay subxaanah wa tacaala ugu raaxaynaya ilaa yowma yubcathuun sida sheekha inoo soo sheegay raxmat اllahi tacala caleyh wa arwaaxu ahli shaqaawati marka mucadabatun tii la cadaabaya weeyaan ilaa yowmi اddiin la cadaabi doono wa ana almu'miniina e yuftanuuna mu'miniintana waa la fidnaynaya fii qubuurihim baa lagu fidnaynaya waa xadiidkii lafdiga nebigaa sidaas ahaa salawatu اllah wasalaamu aleyh inakum tuftanuuna fii qubuurikum saasuu yihi nebiga calayh isalaatu wasalaam idinku waa la idin fidnaynayaa qabrigiina laydinku fidnaynaya mid lamida fidnada masiixu dijaal oo kalaa laydinku fidnaynaya waa fidna aad aan sahlanayn aad u weyn weeyaan marka wayus'aluuna waana la weydiinayaa saddex su-aaloo wax ka sahlan aynan jirin laakiin qofku alla soga keliya unbaa sugnaanaya yuthabitu اllahu aladiina aamanuu maxay ahayd bilqowli الthaabiti fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira ilahay waa sugaya subxaanah wa tacaala wayuthabitu اllahu اladiina aamanuu bاlqowli الthaabiti fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira ayaddii buu sheekha soo qaatay mar hadday su-aasha timid jawaabteedii waata marka wayuthabitu اllah ilaahay waa sugayaa aladiina kuwa aamanuu isaga rumeeyey bilqowli الthaabit qowlkii sugnaa buu ilaahay ku sugayaa fi اlxayaati اddunya nolosha adduunyada aya wa fi laakhira nolosha aakhirada ahba ilaahay ereygii ay ehelka u ahaayeen adduunka markay ku noolaayeen ee rabbi ku sugay carabkooda yaa qabrigana lagu sugaya aakhirada dambena lagu sugaya aakhirada dambena lagu sugaya oo markay jannada galaan oo iyaga odhanaya fii suurati yunus sida rabbi ku tilmaamay alxamdu lilaahi aladii hadana lihada wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilahay bay ugu mahad celinayaan waxaan aanu haysanay iyo iimaankii iyo islaamnimadii aanu ku dheganayn aan sababtiisii jannada kusoo galnay alxamdu lilah aladi hadana lihada allihii nagu hanuuniyey baa mahad iskale wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah maba aanan hanuuneen hadduusan ilaahayna hanuunin subxaana wa tacaala hadduusan ilaahayna hanuunin maba aanan hanuunin annagu wa ana cala alcibaad sheekhu wuxuu yihi wa ana cala alcibaadi xafada qofka korkiisa waxaa ah xafada yaktubuuna qor kuwa wax xifdiye weeyaan yaktubuuna qorayaan acmaalahum acmaashoodii qorayaan walaa yasqutu shayu min dalik walaa yasqutu ka dhici maayo shay-un waxuun ka mida min dalika arrinkaa can cilmi rabbihim rabbigooda cilmigii ahaaday subxaana wa tacala wax ka dhacaya oo ka lumaya oo ama ay il duufayaan si kastoo qofkan u hadal badan yahay carabkaagu kaanamaa inuu iyaga qalin u yahay oo kale candhuuftaaduna inay u tahay khadi ay ku qorayeen si kastood u war badan tahay warkana aada u boobsiiso waa qorayaan iyagu adigu xisaab kuu taallo weyaan adaa isku badinaya warka xisaabtaadaa isku badinaya weeyaan qof war badan hawsha isagaa isku badinaya warqadihii lagaa qoray un baad sii badsanaysaa warqadna ka dhammaan mayso iyagu khad iyo qalinna ka dhammaan maayaan innaba ha yaraate inta nafti kugu jirto wax allaala waxaad ku hadashay oo dhan waa qorayaan kutubtaadii oo la wado yaa lagu keenaya iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba ma lihada اlkitaabi la yuqaadiru sagiiraة wala kabiira ila axsaha wawajaduu ma camiluu xaadira wala yadlimu rabuka axada qofka wanaagsanna ha umuqra'u kitaabiya saasuu leeyahy kii kalena wuxuu odhanayaa waa maxay ama man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu ya laytanii lam uuta kitaabiya shallaytadeediya waa maxay waxaan la isiiye waa wuxuunan filanaynin markuu ku hadlaya ama samaynaya in uusan islahayn meeshan ay wax gaarayaan isma lahayn meeshan ay wax gaarayaan laakiin waa gaareen meel laga noqon karaana ma leh wa ana calى اlcibaad addoommada dushooda waxaa ah xafada kiraaman katibiin yaclamuuna ma tafcaluun ma yalfiظu min qowl ila ladayhi raqiib catiid wax uu ku hadlo qofka ma jirto ilaa waxa ah raqiibun catiid magacyadooda ma ahee waa wasfigooda iyo tilmaantooda way xifdinayaan oy qorayaan ama asmaa'dooda lama yaqaano xafadaa la yihaahdaa kiraaman katibiin baa la dhahaa kuwo wax qorayaa la yihaahdaa magacyadooda la inooma sheegin magacyadooda la inooma sheegin inta asmaada malaa'igta la inoo sheega waa tirsan yihiin wax yar weeyaan aad bay u yar yihiin ayib allana subxaanaه wa tacaala qur'aanku inoogu sheegay malaa'igta laba nooc baa loo qeybiyaa qolo iyagu waa qoladan qofka markuu qaangaaraba da-duu ku qaangaaraba u bilaabaysa wax allaala wuxuu sameeyo khayr iyo shar rag iyo dumar wuxuu ahaadaba qoladaasi waa qolada a alla tilmaamay subxaana wa tacaala ma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid yaclamuuna ma tafcaluun kiraaman katibiin yaclamuuna ma tafcaluun waa qoladaas weeyaan qofka hadduu jiifo oo uu hurdo iyo hadduu socdo iyo hadduu shaqaynayo iyo hadduu hadlayo iyo hadduu fal un gacanta ka samaynayo waktina ma dhaafayaan wax allaale wuxuu yah o dhan waa qorayaan daqiiqaddaa inaad seexatay saacaddaa iyo daqiiqadaana aada soo kacday iyo sekanka intaba waa qorayaan xaaladdaadao dhan bay qorayaan qolo kalaa jirta malaa'igta oho iyagu aanan afar iyo labaatankii saac markuu imanaya labiiyo toban saac waa kula joogayaan waa kaa tegayaan labiiyo toban saac kale haddana qolo kale ku imanaysa waktigay isbedelaanna waa waktiga salaada subax iyo salaada casar salaada subax iyo salaada casar sida nebiga inoo sheegay salawaatu اllahi wasalaamu alayh allana qur'aanku ku sheegay iyagana lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi yaxfaduunahu min amri lah min amrih lahu mucaqibaat alle wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala malaa'igta tacqiib ka samaynaysa yتcاaqبuna rasuulku inuu yihi slawaaت الlahi وسلاaم عlيه kma fي صaحيiحi mسلmi وغayrih yتcاaqبuna فيkm مalaaئkaة bالleyl ومalaaئkaة bالنahاar ويجتamicuuna fي صaلاaةi الfجr وصaلاaة الcصr ثuma ycرج الذiina batuu فيkm إlى akhir الxadيiث iyagu marka waxa weeyaan labiyo toban saac bay kula joogayaan qofka muؤminka ah isagoo tukanaya u imanayaan salaada fajr isagoo tukanayayna ka tegayaan salaadii casr rabbi baa weydiinaya subxaana wa tacaala addoommadaydii ka warran adoonka haduu tagtay rabbi ow riboorku uu kaa gudbinaya waxa weeyaan isagoo tukanayana waa u tegey isagoo tukanayana waa ka soo tegey khalaas isagoo tukanayaan u tegey isagoo tukanayana waa ka soo tegey ayib xadiis dheer buu ahaa nebigu uu ka warramay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh marka labadaa qaybood baa jirta malaa'igta ah xaafado weeyaan qolana waa kiraaman katibiin oo qolada kitaabkooda aad akrin doontid maalinta qiyaamaha waa kuwan qofka maalintuu qaangaaro ilaa uu ka dhimanayo intaasay wax qorayaan intaasay wax qorayaan ilmaha sabiga ah iyo qofka majnuunka ee waalan iyo qofka intuu hurdo waxba u qori maayaan ilmaha sabiga ah een qaangaar gaarin da-da lagu qaangaaro waa shan iyo toban sano sida jamhuurta ay u badan tahay afar calaamo weeyaan saddex waa mushtarig bayna alrijaali waاnnisaa halna dumarku gaar u yahay saddex waa mushtarig weeyaan oo way wadaagaan waa da-da shan iyo toban sano ah sida raajixa ah jamhuurtuna ay u badan tahay ama tinta hoose oo soo baxda rag iyo dumar wuxuu ahaadaba ama arinta saddexaad waxa weeyaan manidii inay timaado rag iyo dumarba saddexdaasi waa mushtarig weeyaan arrinta afaraad waxa weeyaan xaydkii dhiigga inuu ka yimaado gabadhi da-du oga yimaadaba qaangaar weeyaan calaamad ah calaamad qaangaar ah weeyaan xaaladaasi waa inuu qofku diyaar u yahay wixii waajibaad ah intaa ka horna waxaa laga rabaa waalidkii inay u diyaar gareeyaan waa ilmo weeyaan macno ma lah wax la barayo ma leh dembiga waxbaad ku leedahay adiguna hadhow dembiga waxbaad ku leedahay maxaa yeele rasuulku wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam calimuu awlaadakum bالsalaati wahum abnaءa sabca siniin caruurtiina bara salaadii markay toddoba sano jiraan toban sana maalintay gaaraanna ku garaacu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam toddoba sano iyo toban sano meeqa sanaa ku jirta halkaa saddex sano weeyaan saddexdaas sano ama afar sano weeyaan toddoba sideed sagaal toban wax la yidhaahdaba waalidka awlaaddaasi wixii xasanaad ay sameeyaan salaadda ay tukanayaan waa loo qorayaa waa loo qorayaa ajir iyo thawaab iyo xasanaad baana u soconaya waalidka intuu tukanaya ilmahaasi haddii uunan barinna waa aafim waalidku sida sheekh alislaam ibnu taymiya uu dhahaya saddexdaas sano waa shan kun iyo afar boqol iyo afartan salaadood ilmaha wuxuu tukanaya salaadda waajibka ah ee saddexdaa sano uu tukanayo waa shan kun iyo afar boqol iyo afartan salaadood weeyaan maxaa yeele saddexda sano labiiyo toban bilood ku dhufo soddon maalmood ku dhufo shan salaadood ku dhufo markaa soo intaa maha waa cabdiraxmaan ada xisaabiya noo ahaa sheekh shan kun iyo afar boqol iyo afartan salaadood weeyaan shan kun iyo afar boqol iyo afartan salaadood ilmo tukaday makula tahay hadhow inuu dayacayo salaaddii waajibkeed keliya laga hadlaya sunno kuma jirto taraawiix kuma jirto wixii soom ahaa ee soo maray iyo wixii lamid makula tahay hadhow inuu salaadda si sahal oga tegayo maya oo adagta waa adag tahay qalbigiisa waa ku adkaanaysa waa ku xididaysatay geedkuna hadduu intuu yar yahay la toosiya markuu weynaad inuu qallocsamo waa ku adkaanaysa laakiin markaad tiri ilmo weeye naga dhaaf dhib ma leh warbax banaanka isaga carar aan masaajidadii la keenin iyo meelaha la midka ah oo waalidkiisa xil iska saarin hadhow adaa ku dhib qaba su-aashaasna aduu ku weydiinaya shekh alislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy waalidka in la garaaco weeyaan tacziir buu leeyahy hadduunan barin salaadii ilmaha markuu qaan gaaro hadduuba garan waayo salaad duhur meeqa weeyaan maba yaqaanaba in badan baan aragnay waalid inta loo tegay ma aragtay gurigooda kanadadan gudaheeda la yihi qiblada waa xaggee bal ukaadiyo deriskaan soo weydiinayaa ukaadiyo deriskaan soo weydiinaya ma islaam aamase waa gaal qolada atalo ate gaal gaaladu maxay dhamaan iyagi gaalka haddaad weydiisid xaggee bari iga xigaa waa kuu sheegaya iyaga muslimiinta ahna ma yaqaanaan qiblada meela ka xigto ilmahay dhaleen maxaa umalaynaysaa marka isagii baa murtad kaafir ah waalidkii noocaas ah murtad kaafir ah weeyaan haddii la og yahayna in lagu tukada maha kaas oo kale masaajidka haddiina loogu keeno on ognahay inaan ku tukanno maha qofka sidaas oo kale taariku salaadka ah maxaa yeele alcahdu aladi baynana wa baynahum alsalaa faman taraka asalaata faqad kafar ilaah laga cabsado marka janaasada la keenaya dadka ha loo caddeeyo waxay tahay haddaad mtukado tahayna usii sheeg dadka war haddaan dhinta masaajid yaan la egeynin qabriguna halisu gegeey toos maxaa yeele ehel bu uma tihidba rabbiba umaadan soo sujuudin intaad noolayde haddaad dhimatay salaadda lagugu tukanaya maxay kuu taraysaa waxba kuu tari maysa wallahi kun mar haddii lagugu tukado oo kun qofood ay kugu tukadaan kun mar wallahi inan waxba kuu tarayn ya barakadaasi abti cadaab bay noqonaysaa lanna qur'aanku waa shifaa iyo caafimaad laakiin gaaladii u ziyaadin maayo ilaa cadaab mooye qofkanna waa kafir weeyaan goormuu dhahaya macnaha qofka hadduu laa ilaaha ila allah leeyahay intuu xayaatada qabay laakiin uunan tukanayn laa ilaha illa allah waxma tarayso gurigaaga ma tagtay fur aan furihii ahaynna ma ku dayda makuu gelayaa waa maya hadduu galay laakiin ma furaya suurtagal maaha waa adagta laa ilaha illa allah culimadu waxay yihaahdeen kama fi saxiixi اlbukhaari wa gayri markay ka warramayeen qataada iyo cikrama iyo ragga la midka ah laa ilaha illa اllah waa miftaax miftaax walbana lahu asnaan ilkuu leeya ilkaha laa ilaha illa اllah ka ugu horeeya waa salaada weeyaan uma الzaka uma alxaj uma waajibaadkii kale oo dhan inaad ka fogaatid wixii rabbi ku amray wixii rabbi ku faray inaad la timaadid furahaaga markaa waa kuu furayaa albaabadii jannadii meelaha la midka ehlna waa u noqonaysaa yuhabit اllah اladina aamanuu biاlqowli الthaabiti fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira laakiin islaam weeye oo magaciisa maxamed aabihii islaam buu ahaa islaamnimaa lagu dhalay khalaas annagu weligeen ba reere islaam reere sheekh baanu ahayn salaadna ma tukanin maya waxba kuu tari mayso taa kuna bixin mayso weligaa ku badbaadi maysi taa iyada haddii qaraabanimo lagu badbaadaya abi aalib baa ku badbaadi lah nebiga adeerkii salawaat اllah wasalaamu caleyh naar buu galay inaka laa tahdi man axbabta waa tii lagu yihi salawaat اllah wasalaamu aleyh sheekhu wuxuu yihi وأna الmؤminiina yuftanuuna waa la fitnaynaya fii qubuurihim wayusأaluuna waa la weydiinaya wayuhabitu اllahu اladiina aamanuu alle waa sugayaa kuwa aamanuu alle rumeeyey biاlqowli الthaabiti qowlkii sugnaabuu rabbi ku sugaya fi اlxayaaةi اdunya noloshan adduunyada aya wa fi اlآakhirة وأna calى اlcibaadi addoommada dushooda xaafada ayaa ah yaktubuuna qorayaan acmaalahum qorayaan walaa yasquطu shayءu min dalik waxay qoreenna wax dhacaya ma laha isqaa waxaa loola jeedaa warqadihii wax lagu qoray warqad ka mid oo ka dhacaysa ma leh adigu arday baad soo ahayd labiiyo toban sanaad soo dhamaysay jaamacad baad gashay bugaagtaadii waagii aad bilowday iskuolka ma haysataa maya waa kaa dhumeen qofka si kastuu u xifdiya waa ka kala fakanaya waxun baa ka fakanaya qolooyinkan malaa'igta ah iyagu waxba kama lumaan rabulcizana jala wacala lawxulmaxfuud buu samaystayba waxoo dhan ba ay ku qoran yihiin hadhow inkar haddaad istiraahdo kitaabkiio gaanta gacantoodii ku jiray waxay isku dayayaan bidixda ah inay inkiraan wallahi rabbina ma kuna mushrikiin hadda bidixdu ku haystaay ogo wallahi rabbina ma kuna mushrikiin ma saas ahaa alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala maanta waxaan yeelayaa markhaati adiga naftirkaagaa isku markhaati furay kitaabkii malaa'igteeda ay qortay soo maha kan waxaad adigu samaysay soo ma ah haa ma waxaadan samaynin baa ku qoran may ayib aamus haddaba afkii baa la aamusiinaya jirkii baa laga hadalsiinaya alyawma nakhtimu calaa afwaahim watukalimuna aydiihim rabbi sidaasuu yihi subxaana wa tacaala xaggee marka markhaati kale haddii jirkaagiiba markhaati lagaaga dhigay xaggee isu inkiraysaa adig xaggee isu inkiraysaa afkii baa la xiray gacmihii baa hadlaya lugihii baa hadlaya jirkaagao dhan baa hadlaya khalaas jirkaaga o dhan baa hadlaya dhulkii baa kugu markhaati furaya yowmaidin tuxadiu akhbaaraha intaad dul soconaysa idan haddaba qofka meel uu kaga baxsanaya malaha walaa yasqutu dhici maayo shayu min dalik can cilmi rabbihim rabbigooda cilmigii xaggii ahaaday wa ana malaku lmowt malaku lmowtkiina yaqbidu اlarwaax arwaaxduu oofsanaya malaku lmowt magaciisa la inuuma sheegin ama israa'iiliyaadka iyo cazra'iil baan u malaynaya inuu ahaa soo maahin waxyaabaha ku qoran ay sheegaan maga magaciisa sidaa lama yihahde waa israa'iiliyaad weya waxaasi reer bani israa'iil baa laga soo naqliyey malaku lmowt wax magaciisa haya lama sheegin malaku lmowt un baa la inoogu sheegay sifadaas weeyaan isagu oday buu u yahay laakiin qolooyin la shaqeeyuu leeyahay malaa'ig ah sida rabbi yihi subxaana wa tacaala tawafathu rusuluna wahum laa yufarituun malaa'igteennii baa oofsanaysa qolaa la shaqaynaysa isagu waa odaygaa supervise garaynaya weeyaan malakulmowtka hadhowna makhluuqan oo dhan isagaa wada dhammaynaya malaa'igtii kaleo dhan baa la dhammaynaya isagana rabbi baa nafta ka qaadaya subxaana wa tacaala liman ilmulku lyowm lilahi alwaaxid alqahaar sidaas weeyaan ana malaku lmowti yaqbidu isagaa qibdoonaya alarwaax arwaaxdii iyo naftii buu qaadanayaa biidni rabbihi buu ku qaadanaya rabbi idinkii subxaana wa tacaala arwaaxdana rabbi subxaana wa tacaala muddo u axadeeyey baa jirta laakiin ummaddan iyada arwaaxda ama dadka ugu badan ee ugu hor dhimanaya dadkooda culamada awiyaan ilaa caamadu ay harto rasuulku yihi alayh الsalaatu wasalaam xadiidu cudayfa bn اlyamaan dadku aynan kala garaninba salaad iyo zakaad iyo xaj iyo wax waajib ahba uu dadku ay aysan aqooninba maxaa yeele culamo la-aan caama isu soo wada haraysa qofka ugu diin rom baa wuxuu leeyahay aabbahay iyo awoyaashaydii waxaan ka maqli jiray kelimada laa ilaaha ila allah intaasaan ka soo gaaray waxa ugu horeynaya ee baaba-aya waxa weeyaan culimadii nabiguna u yihi calayh isalaatu wasalaam alle subxaanaه wa tacaala waa qaadanaya dadka saalixiintaa yadhab الصaalixiina alأwl faاlأwl dadka suusuuban ayaa baxaya alأwl faاlأwl culimadii rasuulka alayه الsalatu slam xadiidka uu ku tilmaamay in اllaha laa yqbid اlcilma xadiid cabdullahi bn cmr bn caas in اllaha laa yqbid اlcilma intizacan yantazichu min suduuri الnaas walakin yaqbid اlcilma biqabd اlculama ilaahay subxaanaه wa tacaala qalbiga culimada cilmigan isaga ah waa qaadanaya yaqbid اlcilma biqabdi اlculama ilaahay cilmigan waa qaadanaya culimadu la qaadanaya ilaahay markuu siiyey dabadeed cilmiga dadki ka qaadan maayo oo culimadii iyo dadkii oo wada nool la dhihi maayo cilmiga keena laakiin ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga waa qaadanaya yuu la qaadanaya culimadu la qaadanaya walidalika culimadu waxay yihaahdaan alle markuu leeyahay subxaana wa tacaala nanqus اlarda min aطraafiha aطraafta waxaa loola jeeda waxa weeyaan culimadii caalim hebelo meeshaa ku nool waa dhintay khalaas kaanamaa dhulki inuu go-ay oo kale caalim fulani oo meeshaa ku noolna waa dhintay sheekhii hebel ahaayee qaryada iyo magaalada sheekha u ahaana waa dhintay hebelna waa dhintay khalaas weeyaan hullatun fi lislaami bay ku magacaabeen culimada islaamka xasan albasri iyo wagayri caalimka geeridiisu waa hulla dhaawac iyo tarar galay weeyaan islaamka wax sahlan maaha qabiilo dhan inay baaba'do iyo ka sahlan inta qofka caalimkaa dhimanaya maxaa yeelay culimadu waa bimathaabati alambiyaa bay taagan yihiin manzilat alambiyaa bay taagan yihiin alculamaau warathatu alambiya nebigaa ku sheegay salawatu اllah wasalaamu caleyh in allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantazichu min suduuri الnaas qalbiga dadka ilahay ka qaadan maaya subxaanaه wa tacala walakin yaqbid culama yaqbid اlcilma biqabd اlculama xata ida lam yabqa caalima marka cilmi la waayo culamadii la waayo dad il adag laga waayi maayo qolaa membarkii fuulaysa itakada الnaasu ru'uusa juhaala membarkay fuulayaan su-aalaa la weydiinayaa fasu'iluu faaftow iyana waa jawaabayaan fadaluu waadaluu buu nabig yiri alah sala slam iyana waa lumeen dadkana waa dhumiyeen iyana waa dhumeen dadkiina waa dhumiyeen inan ummaddii bay horjoogo u yihiin oo culame u yihiin oo ay wax u sheegayaan culamaa loo haystaa marka arrintu wax sahlan ma ah waxa ugu horeeya marka baaba-aya ummaddan iyada waa culimadeedii taasna wax isdaliil u baahan maaha waynu aragnaa wa ana khayra alquruun aladiina ra'w rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam ummaddan iyada ah qarniyadii soo maray waxaa u khayr badnaa aladiina kuwii ra'w rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam arkay rasuulka alleh salawaatu اllah wasalaamu aleyh quruunta ummaddan soo martay waxaa u khayr badan qarnigii arkay nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh qarniga nebiga arkay waxaa loola jeeda waa saxaabadii ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin qarnina sidiisaba qowlka raajixa ah waxa weeyaan boqol sano qowlka raajixa waa boqol sano siddeetan sana lagu magacaabaa ka yar iyo ka badan intaba waa lagu magacaabaa laakiin sida raajixa qarni waxaa la yidhaahdaa boqolkii sane ee xiranba qarni baa lagu magacaabaa marka nebigu wuxuu odhanayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiidkii mashhuurka ahaa khayru quruuni الnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarni ummaddan soo mara ama ummadoo dhan soo mara waxaa u khayr badan qarniga anigu aan noolahay kuwa nool ee mu'miniinta ah uma aladiina yaluunahum kuwa xiga qarnigii labaad ee boqol sano wixii ka dambeeyey ilaa laba boqol uma aladiina yaluunahum labadii boqol ilaa saddex boqol intaasaa ay ku dhan tahay hawsha uma wixii intaa ka dambeeyey yashhaduuna walaa yustashhaduun wayadharu fiihim الsiman wagayri dalik adilo badan buu nebigu ku sheegay salawatu llah wasalaamu aleyh khayr darri inay bilaabanayso sharta badankeeduna maxdiga ah wixii intaa ka dambeeyay bilaabatay wain kaana ay soo jirtay laakiin sharta iyo khayrka waxaa badnaa khayrka in badan waxaa badnaa in badan khayrka wa ana khayru quruuni الnaasi qarniyada dadka soo mara waxaa u khayr badnaa aladiina ra'w rasuulu اllahi sala اla alay slam qarnigii nebiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh wa aamanuu ee rasuulka arkay wa aamanuu bihi isla markaana rumeeyey ma aha rasuulka arkay keliya salawatu llah wasalaamu aleyh abi jahl ba rasuulka waa arkay malcuunka waxuu ka faa'idaystayna male aragtida nebiga salawatu llah wasalaamu aleyh laakiin shardiga waxaa ah aamanuu bihi khayru quruuni الnaasi caam ma aha aladiina ra'w rasul lah sal slam wa aamanuu bihi shardigaasaa meesha ku jira intay arkeen nabiga alayh الsalaatu wasalaam rumeeyeen uma aladiina markaa saxaabi weeye macnuhu saxaabi weeyaan uma aladiina waxaa iyaga xiga aladiina kuwa yaluunahum iyaga xigay qarnigii labaad wa afضal الصaxaaba saxaabadu waa qarnigii ugu fadliga badnaa ee rasuulku uu tilmaamay salawat اllah wasalaamu aleyh dadkii noolaa haddana iyagii naf ahaantoodii wa afdal الصaxaaba saxaabadu waxaa u fadli badan alkhulafaء الraashiduun khulafada raashidiinta ayaa u fadli badan almahdiyuun oo ah abu bakr uma waxaa ku xiga cumar uma cuثmaan baa ku xiga uma cali sidaas wey sidii jamhuurtu ay qabaan ama ahlu الsunة waاljamaca iskuma diidana abu bakr uma cumar uma cuثmaan uma cali calى tartiib haadih waxa khilaafku ka taagan yahay waa labada dambe oo ah cuثmaan iyo cali sida raajixa ahna waxa weeyaan cuثmaan uma cali maxaa yeelay cabdالlahi بn cumar baa wuxuu odhanayay nebiga oo nool salawaat الlah wasalaamu alيh kama fi صaxiix الbukhaarي wagayri yaa waxaanu oran jirnay dadka waxaa u fadli badan bacda الnabiyi salى اllahu alيh alي wslam abu bakr uma cumar uma cuثmaan uma cali sidaasaa la ohan jiray cali radi allahu tacala canhu ardaa duruq mutawaatiray kaga soo aroortay sida sheikh اlislaam ibna taymiya uu oranayo markuu weydiiyey wiilkiisii moxamed ibn اlxanafiya ayaa wuxuu ku yihi aabow dadki yaa u fadli badan abu bakr buu yihi yaa ku xiga cumar buu yihi yaa ku xiga cuثmaan riwaayadaha qaarkood riwaayadaha qaarkoodna wuxuu yihi markuu abubakr iyo cumar ii sheegay waa iska aamusi waxaan ku yihi aabow adiga ka waran wuxuu yihi aabbaha ma aha ila axad min almuslimiin waa tawaaduciisii radi allahu tacala canhu ardaa wailaa waa khaliifkii afraad weeyaan waana ibna cami rasuuli اllahi salى اllahu alيh alih wasalam waana zawjkii fatima binta rasuuli اllahi salى اllahu alيh alih wasalam waa abulxasani wاlxusein sayida shabaab ahli اljanna laakiin manqabada iyo martabada uu leeyahay in laga dulqaado ma ah abu bakr iyo isaga hadday noqotona abu bakr baa ka fadli badan shakina ma laha la isweydiinna maayo waana sida ahlu الsuna waاljamaca ay qabaan isaga iyo cumar hadday noqotona cumar baa ka fadli badan la isweydiin maayo waana siday qabaan ahlu الsuna waاljamaca isaga iyo cuثmaan hadday noqotona cuثmaan baa ka fadli badan waana ka daweyn yahay waana ka fadli badan yahay waana uga horeeya islaamka xaggiisa iyo waxqabadkiisa iyo wixii la mid ah haddii la yidhaahdo cali faatimuu guursadayna cuثmaan ballabuu guursaday umu kaltuum iyo aawi ruqiya hadduu yihi nabiga alayh الsalaatu wasalaam mid saddexaad haddaan hayn lahana waa ku siin lahaa bu yiri gabdhahayga hadduu cali fadliga faatima leeyahay ninkanna labuu guursaday dannuurayn baa la yihahdaa cuثmaan radi allahu tacala canhu ardaa labada nuur halkaasaa loola jeedaa labadii gabdhood ee nabigu guursaday weeyaan salawaat اllah wasalaamu aleyh hadduuna khayr lahayna nebigu lama waxiideenba salawat اllah wasalaamu aleyh lama waxiideen wey marka warka shiicadu sheegayso iyagaa kadaabiina malcuuniin ah meeshay ka lacnadayaan isaga iyo abubakr iyo cumar iyo ka lacnadayaan sheekhu wuxuu yihi waanlaa yudkara axad min صaxaabati الrasuuli ila baxsani dikr waanlaa yudkara waa inaan la sheegin axada qof min asxaabi rasuuli اllahi min صaxaabati الrasuuli saxaabada rasuulka ka mida in aan la sheegin ila baxsani dikrin war wanaagii mooyaane murti iyo war iyo hadal la sheego kii u wanaagsanaa in lagu sheego mooyaane nacam saxaabadu hay inaga nabadgaleen maxaa yeelay laa tasubu asxaabi nabiga yiri alayh isalaatu wasalam asxaabtayda hayga caayana maxaa yeelay waxaan ku dhaaranayaa allah naftayda ay gacantiisa ku jirte hadduu qofkii bixiyo wax buurta uxud la eg oo dahab ah wax buurta uxud la eg oo dahab ah hadduu qofkii bixiyo ma gaarayo mud uu midkood bixiyey buu yihi nabigu alayh salatu salaam walaa nuskiisana ma gaaray abadan way naga hormareen sabaquuna biliimaan waxa laynaga rabana waxa weeyaan inaanu noqono qolooyinkii alla tilmaamay subxaanah wa tacaala waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana maxay ahayd rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaalaheena iimaanka nooga hormara ilah u dembi dhaaf in ilaahay loo baryo weyaan subxaana wa tacaala loona duceeyo amaa wixii iyaga dhexdooda ka dhacay hawl inoo taalla ma aabbaha iyo hooyadaa ma dirireen weliga nacam waalidkaa wey mid walba xaqna waa kugu leeyahay adigu walaad dhalaata mar hadday waalidkaaguba sidaas yihiin saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim saxaabatu rasuuli اllahi weeyaan iyagaa naga yaqaana waxay ku dirireen hawl inoo taalla ma aha annaga laakiin yaa xaq lahaa yaase gardarnaa waa mas'alo kale weeyaan marka laga waramayo cali bn abi aalib iyo mucaawiya labaduba laba saxaabaa bay ahayn labaduba waxay ahaayeen qolooyinkii waxyiga qori jiray mucaawiye walaashiina nebigaa qabay salawaat اllah wasalaamu calayh nebiga gabadhiisana cali baa qabay adigu xaggeed u kala fadilaysaa nacam labadooda cali baa fadli badan ismana gaaraan xagga fadiiladii haddii la dhaho waayo mucaawiye wuxuu soo islaamay fatxi maka waa dambeeyey islaamnimadiisi isaga iyo aabihii iyo iskumar bay ahaayeen laakiin dhanka kale wixii dhex maray yaa gardaran yaase gar leh nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam cali baa gar leh mucaawiya gar daran laakiin annaga inaanu niraahno waa khaldan yahay oo hala lacnada iyo hala habaara iyo hawl inoo taalla ma aha rabbi waa kula xisaabtamaya subxaana wa tacaala adigu intaa ku dah intaa ku dah wixii intaa ka dambeeya waa gardarro weeyaan wayri dalika min asaxaaba ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin ogowna wax badan oo been ahoo lasoo naqliyaana jirta taariikhda ku qoran marka laga warramaya arrimaha iyaga sheekha marka siduu yihi wey raxmat اllahi tacala aleyh ahlu sunna in afka laga qabsado weeyaan wixii saxaabada dhexdeeda ka dhacay oo aan la fidfidinin lilcilmi qofka waa u ogaan karaa litaariikh waa loo ogaan karaa dhibaato ma laha laakiin inaad qofna ku cayrisid qofna kusoo dhaweysatid ma banaana sida shiicadu ay sameeyeen iyo kuwa la midka ah sheekhu wuxuu yihi ila baxsani dikrin in lagu sheego mooyaane wاlimsaaku cama shajara wاlimsaaku waa ka afhaysasho cama shajara wixii dhacay beynahum dhexdooda wa anahum axaqu nnaasi iyaguna waxay ahaayeen axaqu nnaasi dadka kuwa ugu xaqnimo badan an yultamasa lahum اlmakhaarij an yultamasa in loo raadiya lahum iyaga almakhaarij makhraj in loo raadiyo makhraj waxaa loola jeedaa cudurdaar cudurdaar in loo raadiyo wax cudur daar loo raadiyo yay u khayr badan yihiin wa yudanu bihim in loo maleeyo oo laga malaysta iyaga xaggooda axsana almadaahib malo wanaagsan malo wanaagsan waayo qofka walaalkaaga ee wanaagsan ee akhyaarka ah haddii gef ka dhaco waxaad leedahay waxaan kas ulamaynan jeedine bini aadam bay yani ka noqoto bini aadamna waa khata weyaan mar walbaba sibuu u simbirraxday ilaahay ha cafiyo subxaanah wa tacaala boqolkiisa wanaagga ah loo tuuri maayo halka xumaanta uu sameeyey qofka ahlulcadliga ah ee cadaaladda badan taasi keenaysa cadaaladdu qofkani gefka uu sameeyey wanaagiisii hore oo dhan inaad u daadisid cadaalad maaha cadaalad maaha marka marka saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin wanaagay lahaayeen ee alle ammaanay subxaana wa tacala radia allahu canhum waraduu canhu alle yihi subxaana wa tacaala alle uu yihi subxaana wa tacala laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajar wagayri dalik ee nebigu ammaanay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh in aad ka soo qaadid habaa manhuura wax saxa maaha marka wاطaacatu liaimati اlmuslimiin wطaacatu oo hogaansi weeyaan liaimati اlmuslimiina aimadii muslimiinta ahayd hogaamiyaashii muslimiinta man waa ku wallaahu wallaahu umuuruhum min wallaati umuurihim dheh wطaacatu waa in loo hogaansamo liaimati اlmuslimiina aimada muslimiinta loo hogaansamo oo min wilaati umuurihim wulaati umuurihim kuwa umuurtooda hogaaminayo wa culamaa'ihim iyo culammadoodii in loo hogaansamo maxaa yeelay umarada keligeed ma ahe waxa iskale aacada waxa weeyaan culammadii walidaalika markay culimmadu fasirayaan biqowlihi tabaaraka wa tacaala alle uu yihi subxaanah wa tacaala wa aiicu اllaha wa aiicu rasuula maxaa la yihi wa uli lmri minkum uli lamriga waayo imaam khatiib اbaqdadi raxmat اllahi tacala aleyh fi lfaqih wاlmutafaqih buu ku keenayaa aqwaal aad u badan saxaabada qaarkood sida jaabir bni cabdillah buu ka sugnaaday wagayri dalik iyo taabiciintii waxay odhanayaan iyo qowl kalena waa jiraa waxay odhanayaan hum lculamaa culamada weeyaan maxaa yeelay yaa dhahaya waxani waa xalaal waxani waa xaaraam waxan waa makruuh waxan waa banaanya waxan ma banaana war waxan naga ilaaliya diinta alle waa kasoo horjeeda waa culamada weeyaan umarada naf ahaanteeda haddii la yihaahdo umarada naftirkoodii haddii la yihahdo aeeca aiicu llah waaiicu rasuula wa uli lmri minkum umaradii baa loola jeedaa hogaamiyaashii hogaamiyaashii waxay ku khasban yihiin inay aeecaan culamadii maxaa yeele yaa iyaga u sheegaya waxaan inuu xalaal ku yahay fi shariicati lislaam waxaanu ka hadlayna dimuqraadiyadda maaha marka lagu dhaqmayo sharecada islamka aynu ka hadlayna kufriga lagu dhaqmayo kama hadlayno maanta ee waxaynu ka hadlayno oo markay shareeca islaam meesha taallo weeyaan ayib waxaa loola jeeda marka waa culamadii weeyaan taasina shaki kama taagna wاطaacatu marka umarada naf ahaantooda waxay ateecayaan culamadii weeyaan wاطaacatu liaimati اlmuslimiin waana siday soo ahaan jirtay maxaa yeelay masaa-isha markay yimaadaan waxa loo cidirsan jiray waxay ahayd culamada ee la weydiin jiray weliba cumar radi allahu tacaala canhu wa ardaah amiir اlmuminiin sow ma ahayn mas'ale yar hadday la soo gudboonaatay isagana uusan cilmi u haynin min alkitaabi wاsunna wuxuu isugu yeeri jiray odayaasha saxaabada ee culamada ah ahlu beder buu isugu yeeri jiray kow iyagu la tashan jiray mas'aladan baa soo soo dhacday sidanayna noqotay xaalad iyo ragga culamada ee saxaabada ah cabdullahi bn cabaas baa ka mid ah waa la tashan jiray war maxaad u aragtaa inaan sameeyo waagii cumar baa waxaa aad loo sameeyey futuuxaadka islaamka uma waxaa badatay khamriga cabistiisi inaan intii hore alle subxaana wa tacaala aayaadkiisii soo degay bayba kaga go-een in yar mooye markii laakiin la furtay furs iyo ruom cumar waagiisii radia allahu tacaala canhu arda ilaa ciraaq la gaaray ilaa iyo shaam la gaaray dhinaca kalena oo nimankii majuusta ahaa islaamka loogu yeeray waxay noqotay in la yaraahdo marka khamrigii baa batay cumar radi allahu tacala canhu ardaa saxaabadii ba isugu yeeray ragga odayaasha ah war khamrigan waad aragtaan sidanay dadkii u cabayaan la garaacayo oo la garaacayo oo la garaacayo wax ka haraya male maxaan sameeyaa qaarkood waxay yihahdeen garaacista badi qoladan qolo wax fahmaysa ma ahe garaaca ha lagu badiyo xaggeenu gaarsiinaa marka adnaa xad min xuduud illah hala gaarsiiya la yidhi xuduudda ilahay yaan la dhaafinin xadka ugu yar ilaahay subxaana wa tacaala uu magacaabay ee wax la garaaci karaya waa intee waa siddeetan oo waa kii xadulqadafka weeyaan qofka markuu khamri cabana qadaf buu ku dhacayaa shaki ma laha waxbuu caaya waa iska daldalmaya kaa ha la garaaca la yihi marka sideetan buu cumar ka dhigay radi allahu tacala canhu ardaa daliil waxay u tahay umaradu inaysan ka maarmi karaynin culamadii waxaynu ka hadlayno waa marka lagu dhaqmaya shareecada islaamka waaya maantana waxaa la yihi shareecada islaamka dad baa lagu soo afgurinaya markii la yihi ha lagu dhaqmo afguris weeyaan wa culamaa'ihim wa atbaaci salaf iyo salafka atbaacdoodii asaalix wati wakhtifaau wakhtifaa aathaarihim aathaartoodii oo la raaco wاlistigfaar iyaga oo loo dembi dhaaf weydiiyo lahum ilaahi subxaanah wa tacaala wa tarki lmira wa tarki lmiraa'i doodii oo laga tago waljidaali iyo murankii fi ddiin diinta lagu murmaye muranka iyo dooda aanan miraha lahayn ee diinta ilaahay lagu murmaya in la ysaga tago weyaan wajaadilhum bilatii hiya axsan shardigaas waa inuu meesha yaallo haddaad murmayso oo doodaysid bilatii hiya axsan waa in himaar ka dhalanayso waa in xaqii la raadinaya labadiinaba adig iyo qofkaa niqaashaya ee masalada isu celcelinaya wuxuu doonaba mahma kaan wuxuu doonaba ha ahaado waa in ay tahay niyadaadu xaq raadin qofkaa niyadiisuna ay tahay xaq raadin sow sidaa ilaahay ma dhihin adna sow ilaahay sidaa ma dhihin taasina way dhacday waagii abubakr radi allahu tacaala canhu ardaa qolooyinkii wa kafara man kafara min alcarab zakada diiday abubakr wuxuu yihi wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati wاzaka ciidamuu diyaarsaday ciidamuu diyaarsaday ciidamadii u diyaarsaday waa ciidamadii nabigu alayh الsalatu slaam horay u diyaariyey intuusan geeriyoonin ciidamadii buu ku bixiyey abu bakr radi allahu tacala canhu ardaa cumar baa wuxuu yihi abu bakarow sidee ula dagaalamaysaa qoladan salaad bay tukanayaan waa adimayaan shantii salaadood waa tukanayaan qolo salaaddii ka tagtay ma ah islaamkiina ma aynan diidin waa soo xajinayaan zakadii unbay diideen oo yihaahdeen ma bixinayn annaga see ula dagaalamaysaa abu bakr wuxuu yihi wallaahi lauqaatilana man faraqa bayna الsalaati wالzaka ilahy aqimu الsalaata waaatu الzaka imise mar buu qur'aanka ku yihi wax la kala saaray miya maya taasi waxay kutusinaysaa fiqhiga iyo fahamka abu bakr inuu dheer yahay oo ka cilmi badan yahay cumar radi allahu tacaala canhu ardaa maxalu shijaaca marka la marayana abu bakr waa ka geesisan yahay cumar abu bakr cumar waa ka geesisan yahay oo waxa kuugu daliila dhibaato dhacda dhibaatadii ugu weyneyd markay dhacday wax degan waa la waayey ilaa abubakar mooye wax miyirkiisu taam yahay waa la waayey ilaa abubakar mooye oo waatay waa tii geerida nabiga alayh isalatu asalaam cumar ninkii ugu darnaa bu ah argagax ee intuu seeftiisii la baxay yihi wallahi waa idin dilaya qofki aan ka maqla nabigaa dhintay alayh isalatu asalaam ee yihi nebigu ma dhimanaya sidai nebi muuse waagii u baxay oo usoo laabtay tuuru siina waageedii ayuu nebigu noogu soo laaban doonaa xaggee ya abu cumar ya abu xabs xagee nebigu waa dhintay alayh isalaatu wasalaam cumar radi allahu tacaala canhu ardaa isagoo sidaa u jooga ee sidaa le dadka hor ordaya ya abubakar soo galay nebiga calayhi isalaatu wasalaam buu dhunkaday markaasuu wuxuu ku yihi wallahi geeridii ilaahay kuu qoray waa dhimatay rasuulka allow bayna caynayhi buu dhunkaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaasuu abubakr intuu soo dhaqaaqo mimbarkii fuule ayuu akhriyey dadkii qalbigoodi isagoo dejinaya wamaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalad min qablihi اrusul afain maata maxaa la yihi aw qutil inqalabtum calaa acqaabikum cumar wuxuu yihi ah wallaahi maba moodayninba ilaa inay saacaddaa soo degtay mooye waaba iga qarsoontayba aayadda geesinimo taasaa la dhahaa marka xagga kale fahamkana taa weeyaan cumar cabdullahi bni cumarna waa isagii warinayay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah xadiidkana wuxuu daliil u yahay qowlka abubakr uu ku tegay inuu yahay qowlka xaqa ah idan hadday masaladu tahay noocaas oo kale dhibaata ma laha wajaadilhum bilatii hiya axsan weeyaan wاljidaala fi اdiini watark kula ma axdathahu اlmuxdithuun watark waa ka tegis kula maa wax allaaliya wixii axdathahu ay soo dariyeen almuxdithuuna kuwa wax soo dariya oo ah bidcadi bidcadi in laga fogaado bidcadu waa in laga fogaado mahmaa dadku ay kuu qorxiyaan oo diinkaaga dhigaan marba haddaynan asal ku lahayn qaala allah wa qaala rasuul ka fogow waxay doontaba ha ahaatee وصلى الله على نبي سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وتسلم وسلم تسليما كثيرا انتهى شيخ انت سكسو قبقبي رحمة الله تعالى عليه وأنا عقيدة أهل السنة والجماعة دمان تيدا كتابك انت سئل نوغو دماضي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين